subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qodobadan idinku haynan waxaa ka mid ah subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington
maanta laga bilaabo ama de b- muddo baa nimka aan ka hadlaynay waxaa nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan khatar ku ah cid alle ciddii ku kacda sharcigaan horgeeda saldhigga berber waa ka mid maanta mar hadduu ansaxay waa arrin ciidan militari weeye nin walaa wariyaan aanu ogolayn walaa nin kale aanu ogolayn us- inuu maxaan ku dhahdaa arrintaa mujaxaabiyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani oo ka warramaya xarig loo geystay tiro saxafiyiin ah oo waraysi ayaannu arrintaasi idinka haynaa subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
waxaana aan la kulmi doonaa haddii ilaa yiraahdo barnaamijyadeeni subaxnimo oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha helaadheer ee siddeed iyo tobanka iyo waa tahay aanu idin akhrino qodobadii ugu muhiimsanaa dunida caalamka saaka dhegeystayaal xogayaha ammaanka qaranka ee maraykanka master john kelly ayaa sheegay in madaxweynaha donald trump uu soo saari doono amaro cusub oo mamnuucaya inay maraykanka soo galaan dadka ka imaanaya toddoba dal oo ay muslimiintu u badan yihiin xogayaha ayaa intaasi raaciyey in amarkan cusub uu noqonayo mid aan abuurin qalqalka iyo jahwareerkii ka dhashay amarkii uu madaxweyne trump hore u soo saaray xogayaha cusub ee ammaanka qaranka ayaa sidan ka sheegay isaga oo ka hadlayay shirka caalamiga ah ee dhinaca nabadgelyada oo lagu qabtay dalka jarmalka
madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike bens ayaa war-saxaafadeedkiisii ugu horreysay ka soo saaray dalka jarmalka halkaasi uu uga qaybgalayay shir ay isugu yimaadeen xubnaha xulifada ku ah isbahaysiga neto master bens ayaa waxa uu sheegay in maraykanku uu mar kastaba taagan yahay garabka isbahaysiga neto isagoo ku celceliyey in looga baahan yahay isbahaysiga neto in ay iyaguna bixiyaan lacagaha looga baahan yahay in lagu difaaco ama l- lagu gaashaanto ururkaasi isbahaysiga nato madaxweynaha ku-xigeenka maraykanka ayaa hadalkani sheegay iyada oo uu jiro is- isbaandhaaf ku aadan hadallo ka soo baxay madaxweynihii hore ee- madaxweynaha dalkani maraykanka ee cusub ee la doortay master trump oo isagu sheegay in nato aanu ahamiyad gaara siinaynin isaga oo sheegay in arrintaasi looga baahan yahay dalalka isbahaysigaasi xubinta ka ah in ay bixiyaan lacagaha loogu baahan yahay islamarkaana uu maraykanku dhimo lacagaha halkaasi uga baxa
aroor suuban dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington dalka jabuuti ayaa saldhigyo milatari siiyey toddoba dal oo ka mid a dalalka ugu awoodda badan dunida milatariga ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalalka saldhigyada milatari kula jabuuti ayaa ah dalal siyaasad ahaan aada u kala fog haddaba wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa waraysi gaara la yeeshay doctor ismaaciil wacays oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geele isaga oo ugu horreyn weydiiyey waa maxay faa'iidada ay jabuuti ku qabto saldhigyada ciidamada shisheeye
bismillahi raxmaan raxiim barkaad waan ku salaamaya marka ugu horeysa saxaafadda iyo suxufiyiinta ka howlgala jamhuuriyadda somalilan oo ay ka mid yihiin b b c da iyo taad u shaqeysa v o a waa ta keliya ee haysata xorriyad aan xad iyo xuduud midna lahayn Een, marka la barbar dhigo afrika carabta iyo dalal badan oo xitaa reer galbeedka ah oo ku faanan run ahaantii warbaahinta jamhuuriyadda somalilan hadday tahay telefishinada iyo jaraa'idka iyo websaadyada iyo social mediaha waxaa maxaan ku dhahdaa mar walba laga sii daayo marka quree runtii dhibka ah ee weriye la xidha waa war waa wax mid ka baxsan anshaxa iyo xeerarka caalamiga ah ee saxaafadda ay ku tallaabsadaan wariyaasha aad sheegaysa laba hore waa la sii daayey labadii hargeysa lagu xidheen run ahaantii waa la sii daayey waxa ay ku xidhnaayeen intuba waxa weeye wax anshaxumaa iyo da- qaarkood dagaalba dee gacana inanka xidhan ee maanta aad- aan halkan maanta aan isaga aan ku jira isaga waa case gooniya waxa ku xidhan yahay waxaan saxaafadda run ahaantii ka baxsan waa siyaasiya maaha de horta sa- saxaafad maaha saxaafadduna maaha dee shaar la gashado adigoo arrimo kala fidinaya wasiir waxaa jira had iyo jeer eh, laga soo bilaabo xilliga wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya isu socodka labada dhinac inuu furan yahay dood baa jirta markaa taagan oo le suxufigan waxaan filaya cidaad sheegaysa waa coldoon inuu tagu kasoo noqdo dad badani buu tagayaan way kasoo noqonayaan muqdisho muxuu kiiskiisu kaga duwan yahay hadday tahay midnimada soomaaliya oo dee si bareer oo cad uu uga hadlayey isagoo maxaan ku rahdaa uf wariyuu dee cidna uma uma uma uma ololeeyo ninkan waxa weeye wuxuu ka hadlayaa wax danta jamhuuriyadda somalilan lid ku ah oo qarannimada jamhuuriyadda somalilan burburin ku ah wuxuu ka hadlayaa wax kicin ah wuxuu ka hadlayaa wax isagoo marmarka qaarkood adeegsanaya arrimo diimeed isu socodka aanu ka hadlayna waxa weeye ninaan siyaasad ku soconayn ninku hadduu mar siyaasi yahay oo howlo siyaasadeed wado oo mujaxaaminayo midnimada jamhuuriyadda somalilan ama suxufi ha noqdo ama nin ka sarreeyo suldaana ha noqdo ama nin aqoonyahana ha noqdo waxaa hubaala inaanu xidhayno waayo waxa weeye cidna uma ogolin nabadgelyadayada iyo waxaanu ku caanamaalnay oo ah ummadda jamhuuriyadda somalilan waxaanu ka shaqaynaa sida ay soo haysan lahayd ay isu qabsan lahayd coldoon dee suxufi maaha runta marka loo wada hadlo suxufi maaha waa xagjir weeye xagjir noocyo badan weliba leh weeye haddaad eegto wuxuu faafinayo waxaanu maraynaynaa shuruuc buu dalku leeyahay shuruucdu way cad tahay xeer saxaafadeed baa jira oo dalka dee u yaallo oo nambarkiisu yahay seven slash two thousand fourkii qodobkiisa tobnaad een, xubintiisa saddexaad uu ku cad yahay inaan dee qofna loo ogolayn wax ka sheegista arrimaha maxaan ku dhahday een, een, een, nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan ku- ku- aan ku ku salaysan waxaan kaloo ku darayaa maanta laga bilaabo ama dee b- muddo baan imika aan ka hadlaynay waxa nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan khatar ku ah cid alle ciddii ku kacda sharcigaanu horgeynana saldhigga berber waa ka mid maanta mar hadduu ansaxay waa arrin ciidan military weeye nin walaa wariyaan aan u ogolayn walaa nin kale aan aan u ogolayn inuu s- inuu maxaan ku dhahday arrintaa mujaxaabiyo markaynu nimaadno tan wariyayaasha een, laascaanood wariyaa jira barkhad cumar oo shaqaalaha dowladda ka tirsan askar baa iyaga isaga laftiisa wax yeeshay een, xadhigan hargeysa qof baa ku xidhan berbere mid kalea ku xidhan xadhigaha soo noqnoqonaya ee, dhowaanahan ma kula tahay inay tahay tallaabo kale oo ku cusub xidhiirka ka dhexeeya saxaafadda iyo dowladda may maaha run ahaantii eh, barkhad inaan askari ah maaha wax siyaasad dowladdu ay shuqul ku leedahay meel ha gelin iyo ha gelin baa la isku qabsaday horta waxa weeye wariyuu markuu askari yidhaahdo halkaas ha gelin waa inuu horta amarkiisa dee qaataa barkhad dee anigu waa- wasaaraddeedu u shaqeeyaa waa ayuu calaa sacaanood u joogaa waanu wada hadalnay Eh, waana laga heshiiyey arrintaas suxufigu waa madax ba- waa mid madax bannaan mar haddaanu gelayn howlaha nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan khatarta ku ah iyo mar haddaanu gelayn waxa xagjirnimo oo diimeed ku shaqa leh suxufigaas jamhuuriyadda somalilan wuu ku noolaan karaa wax alle waxaan wanaag ahayn aan noo haynaana ma jirto waxaa tidhi laga bilaabo maanta saldhigga militari xitaa warbaahinta kama hadli karto maxaad u cuskanaysaa ma xeerba ma sharciba mise waa amar xeerku wuxuu odhanayaa ciidamada wax alla wixii arrin ciidan ku shaqo leh Xe- saldhigu maanta laga bilaabo mar haddii markii maalintii golaha eh, labada gole ay ansixiyeen saacaddii ay ansixiyeen ayuu xeer noqday waxa weeye arrin military bay noqonaysaa arrimaha military ee jamhuuriyadda somalilanna uma ogolin ninna inuu ka hadlo waayo nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan bay maxaan ku dhahda wax yeelaysaa
waraysigaasi dhegeystayaal waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray barqad maxamuud kaariye oo la yeelinaya wasiirka warfaafinta ee somalilan waa cismaan cabdulaahi saxardiid cadaani waxaadna dhowaan maqli doontaan barnaamijkii aan horey idinkugu sheegnay ee jabuuti inooga imaanaya
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa saldhigyo militari siiyey toddoba dal oo ka mid a dalalka ugu awooda badan dunida militari ahaan iyo dhaqaale ahaan dalalka saldhigyada militari kule jabuuti ayaa ah dalal siyaasad ahaan aada u kala fog haddaba wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa waraysi gaara la yeeshay doctor ismaaciil wacays oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele isagoo ugu horreyn weydiiyey waa maxay faa'iidada jabuuti ay ku qabto saldhigyada ciidamada shisheeye
dhowr shay ayaa annaga faa'iida inoogu jirtaa marka koowaad dad badan oo reer jabuutiya ayaa u shaqa taga oo reerahooga iyo dee naftoodaba iska masruufa kana masruufa marka labaad dadkaasi badan ee shaqaynaya marka la soo dhaafo howlooyin badan bay qabtaan oo ay qudhadooduna waxbarasho u ah oo ay ku dhow toole hadday xitaa meesha ay ka tagaan ay magaalada dhexdeeda iyo waddanka dhexdiisa wax kaga qabsan karaan waa qaybta labaad qaybta saddexaad ee xagga shaqaalaha waxa weeye iyaga qudhadoodu mashruucyo badan bay waddanka ka dhex wadaan oo laakiin ku tiirsan xagga baahidooda ah qandaraasyay markaa bixiyaan qandaraasyadaa ay bixinayaan dee dadka reer jabuuti way u madax bannaan yihiin inay ka qayb galaan kii kartidii iyo aqoontii u leh qandaraasyadaa hadduu helo waxay u tahay waxa weeyaan hogal dhaqaaleed oo aad iyo aad u xiiso badan waxaa kaloo jira dhinacan annagu awood kororsi la yidhaahdo ama dee afafka qalaad capacity building lagu yidhaahdo waxa weeyaan waa dowlado iyo wadano naga dhexeeyaan xidhiidh diblomaasiyeed iyo siyaasadeed iyo wada shaqayn waa dalal markaa saldhigga militari un lama siinaye marka horeba cilaaqaad wanaagsan xagga diblomaasiyadda aad uu ka dhexeeyey jabuuti oo kale bilmadal waa sidaa weyn oo dee wadanadani waxaweyaan wadano muddooyin badan aan wada shaqaynaynay oo dee muddooyin badan arrimaha laga soo wada shaqeeyey weeye markaana dee iyaga qudhadooda wixii ay kugu dhaamaan aad adiguna aad wax ka baranaysid weye taana waxa weeyaan waa xaggii ciidanka weeyaan xagga kaalmayntana way ka qayb qaataan baa lays odhan karaa soo maha sidaa runtaa marmarka qaarkood mashruucyo yaryar oo social ah ama dee bulshada wax u taraya ayay sameeyaan ama dariiqay xeedhaan ha noqoto oo dariiqadan la yidhahdo feeder roads dee dadka hijidaha jooga wax lagu gaadhsiinaya xeedhaan meelooyinka dhaadheer oo iskoola yaryar ka dhisaan dayactiray ku sameeyaan meelooyinka caynkaasa marmarka qaarkood xitaa iyaga oo xagga caafimaadka ka qayb qaato oo ciidan dad diraa oo neersiyaal iyo dad caynkaas ahoo meelooyinkan dee dhibaato gaari hadday timaado ay wax ka qabtaan baa iska jira marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalada yare laga faa'iidaya maxay u baahan tahay waxa weeyaan dowlad adag dowlad waxa ay doonaysona garanaysa karti siyaasadeed iyo diblomaasi leh oo ciidamadani waxayna doon aynan haddaba waxa ay doonayaan ina dhulkan ayna ku samayn oo ay ka joogsanayaanna waa inay jirto marka caynkaasoo kale dee ciidamo ay baysas fara badan waddan ugu samaystaan sidan jabuuti oo kale kaalin caynkeeya ayay ku yeelan karaan nabadgelyada iyo xasiloonnida waddankii iyo degmadaba runtii waxaa la moodaa inaad arrimahan iminka ciidamada aad si fiican aad uga baaraan degtay ood u fiirsatay jabuuti waxaa lagu yaqaanaa waxaweyn horta waa nabad nabadda silkeeda runtii waxa weeyaan waa ciidamada badan ee jooga iyaga qudhadooda ay waajibaad iyo howl ay ka saaran tahay inay isdaafacaan waddankeennina nala daafacayo annana dee ciidankeennu hawshiisii uu wataa uuna ku jiraa teediina uu qabtaa haddaba waxaa soo raaca haddaba waxa weeyaan qof alla qof doonaya inuu meel uu maalgelin uu ku sameeyo oo ajnebiya wuxuu u baahan yahay marka koowaad waa nabad dee riijinkeenana saaad u ogtahay meesha nabadda lagu yaqaano waa jabuuti nabaddeenna waa annagaa ka wada hadalna wixii saluu ahaa marka waxa weeyaan waa meel la soo eeg haddii matalan baanu dee waxaad ogeyd waad iska ogtahoo dee in yar waxaan dhulka jermankan joogayay ciidan jermanaa jooga xalkan marka haddii dadka jarmanka ee maalgelin ku samaynaya dhukani laga yidhaahdo war waddankaasaa geeska afrika jiro ciidan jermani ay joogaan waad iska garanaysaa horta inuu xagga nabadgelyadii dad uu isku halaynayo inay ku horeeyaan inuu garanayo suni baa imanaysa ka dhigantahay markuu lagu idhaahdo ciidamadiina meesha way joogaan inay maalkoogii u horaan waa caynka dee wuu arkaya in lala ilaalinayo wixiisii waa lala ilaalinayaa iyadoo ay weliba taa u dheer tahay dee sharciyadii waddanku uu lahaa ee la dejiyey oo isagana xitaa si gaara u eegayay dantiisa ilaalinta lacagtiisa iyo hantidiisa iyadoo ay jirto haddana dad kaletu isku halaynayo ayaa la jooga siaad og tahayna weliba iminka nasiib wanaag waxa ciidane halkan inala jooga mid aanan safaarad joogta ah halkan aan ku lahayn ma jirto sidaa daraaddeed baa haddana waxa alla wixii militariga la socday ee siyaasad iyo diblomaasi ahaaba ee qudhadeeda dadkii danjirayaashahay ilaalinayana ay inala joogaan oo taana mar kasti laga wada hadlaa oo xidhiirkaasina uu yahay tu jireen ah oo gacanta lagu hayo waa miisaan eh, kolkaa isla socda sidan aad ka dhawaadsay iminka waxaasoo ciidamo jooga ay ambasaldhig military jabuuti ku leh safaaradahoogina way joogaan oo xaggii diblomaasiyadda marka way isku dheelitirnaan waa caynka oo dee een, m- marka ciidanun lalama sheekaysanayo si ciidan ahaan loolama sheekaysanaye waa dawlad oo ciidanka siaad u og tahayba waxa hogaam u ah waxa weeyaan waa- waa waa diblomasi iyo siyaasad dawladeed tii hadday meesha ay ka maqan tahay matalan ba een, inkastay meesha ay iminka aynan ku jirin iminka wadankan aan jaarka nahay eh, een, eh, somaliland oo kaleete haddaan example u qaadano kolkaad aragto waddanaanan meeshii aan deganayn oon eh, eh, siyaasad ahaan maqan kolka uu eh, ciidan uu keeno hadday dhibaato dhacdo iyaa lala sheekaysano sidee wax looga qabani ma muuqata de Eh, laakiin iminka een, halkan haddaad iminka eegto maraykankaa nala jooga safaarad weyn oo maraykana halkan joogta jarmankaa nala jooga safaarad jarmanaa nala jooga chinesekaa nala jooga safaarad chinesea nala jooga marka waxay ka dhigan tahay waa een, waa wax ay siyaasadii iyo- iyo diblomaasigi hogaankii siyaasadda iyo diblomaasiga waxaan ku xidhan oo ka dambeeya ciidanka horta waa- haddii uunan bolotigii iyo diblomasigii hadagii hadduuna jirin marka waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan waa waxa- waxaad is- aad isku keenaysaa waxa weeyaan waa ciidan waxa la wuxuu samaynayana aanad garanayn marka intaad xagga dambe ka soo qaban lahayd waxaa la qaatay inaad horta saanta xagga hore ka tasho
kaasi waxaa doctor ismaaciil wacays oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil umar geele oo magaalada jabuuti ugu waramiyay wariyaha v o eda ramadaan muuse
aroorta suban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imaaneysa washington baarlamaanka dalalka carabta ayaa kulan ku yeeshay dalka masar kulankan ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan soomaaliya oo qayb ka ah dalalka carabta warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahire ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni baarlamaanada dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta oo shir ku yeeshay magaaladan qaahira ayaa si weyn uga hadlay muranka dhinaca badda ah ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya bayaan ka soo baxay shirka xildhibaanada dowladaha carabta oo soomaaliya ay ku jirto ayaa lagu soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda caalamiga ay ku garab istaagtay dowladda soomaaliya xuduudda soomaaliya ee dhinacyada dhulka badda iyo hawada waa lama taabtaan waxaana garab taaganahay dacwad kasta oo lagu difaacayo xuduudaha iyo madax bannaanida dalka soomaaliya ayaa lagu yiri warmurtiyeedka shirka baarlamaanada carabta oo fadhi ku yeeshay magaaladan qaahira baarlamaanka dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa ka digay in dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa dariska ahi faragelin ay ku sameeyaan arrimaha gudaha iyo madax bannaanida dowladda federaalk soomaaliya brofeor maxamed cumar dalxa oo ka qayb galay shirka baarlamaanada carabta ayaan weydiiyey qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxay shirkaasi gaar ahaan arrimaha soomaaliya qodobada ka soo baxay shirkii baarlamaanada carabta ee qaahira lagu qabtay Eh, waxaana eh, runtii qodobadaasi kuwii ugu muhiimsanaa ka mid ahaa in soomaaliya faragelin aanan lagu samayn karin umuuraheeda eh, gudaha ah si loo ilaaliyo eh, siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama soverenitigeeda faragelintaasoo intaba maaragtay si cad loogu qeexay haddii ay ahaan lahayd midda eh, beriga midda badda iyo midda hawadaba in madax banaanida soomaaliya ay ka mid tahay islamarkaana inay ilaaliyaan dowladaha soomaaliya la deriska ah iyo kuwo kaleba aada maaragtay arrintaasi ee loogu adkeeyey iyadoona ay hambalyeeyeen ee, runtii ee, baarlamanka carabta ah guddoonkiisa iyo xildhibaanadiisa qaraarkii ka soo baxay maxkamadda maaragtay adduunka ee soomaaliya ee iyada lagu taageerayey wixii ee, iyada iyo u dhexeeyey baryahan ee badda la xiriiray soomaaliya iyo kenya sidoo kale baarlamaanka ay ku midaysan yihiin eh, dowladaha carabta ee gaaraya laba iyo labaatanka dowladood ayaa looga hadlay xaaladda abaarta ee ka jirta guud ahaan dhulka soomaalida iyo weliba madaxweynaha dhowaan la doortay ee maxamed cabdilaahi farmaajo in marka ugu horeysa hambalyo iyo bogaadin aragtay ay u dirayaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya ee xilka loo doortay bishan sideedeedii mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo ay ku ammaaneen misaylka dadka soomaaliyeed haatan ay gaadheen oo ay ka gudbeen hanaankii markii hore qabaliga iyo kooxaysiga ee saameynta ku yeeshay haatanna soomaaliya ee laysdhihi karo ay yidhaahdeen waxay u gurubtay dimuqraadiyad dhab ah iyo xukunka ee qofka qofka kale inuu ku sii simo iyadoo la ilaalinayo wadajirka dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale iyadoo la adkaynayo dhammayntii khilaafaadkii soo jiray iyo nabadgelyadii u baahnayd dadka soomaaliya qodob kale ayaa isagana wuxuu aada u adkaynayaa uu leeyahay waa in soomaaliya laga taageeraa dhismaha ciidamada qalabka sida soomaaliyeed si ay iyagana amniga iyo maaragtay kala dambeynta ay usoo celiyaan sidoo kale waxaa la yidhi waa in maaragtay dowladaha carbeed ee weliba kuwa dhaqaalaha buuran haysta awoodana uleh inay deg deg gargaar soomaaliya ay ugu fidiyaan ama ay gaarsiiyaan sidoo kale hay-adaha iyagana hoos yimaada ee maaragtay samafalka ama dalalkooda ha noqdaano ama kuwa jaamacadda carabta si toosa iyada maaragtay ee u hoos yimaada waa in soomaaliya dhaqso loo gaarsiiyaa sida ugu habboon maaragtay gargaar bani-aadanimo maadaama waddanka soomaaliya xilligan abaar aada iyo aada u saameysay xoolahoodii ee maaragtay wax soo saarkii beeraha dhinac kastaba bulshada soomaaliyeed aada maartay abaartaasi runtii si xun ugu dhufatay marka taana runtii aada baa iyadana runtii loogaga maaragtay hadlay shirka intii uu socday waxaana la isku raacay in arrintaasi dhaqso loo fuliyo iyadoo dowlado maaragtay sacuudiga iyo ay ka mid yihiin iyo kuwait iyo iyo imaaraad iyo maaragtay qatar iyo maaragtay baxrayn arrimahaasi si gaar ah ay maaragtay dowladaha khaliijka iyaga loogu xilsaaray dhowaan ayay ahayd markii xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkeyd uu soo dhoweeyey doorashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay arrimahan ayaa imaanaya xili guud ahaan soomaaliya ay ka jiraan xaalad abaar oo waxyeelo ba-an ay gaarsiisay inta badan xoolaha iyo dadka ku nool gobolada dalka xuseen saxnuuni v o a qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal had nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka mareysa washington haatan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waa kan jaamac buule jaamac oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ciyaaraha ee aroornimo oo idinkaga imaaneysa washington kooxda leicester city oo ceeb loo xambaarshay fa kaabkiina laga reebay waxaad kale oo aad maqli doontaan qodobadeena ka mid ah anceloti tababaraha kooxda bymushin oo farta dhexe u taagay taageerayaasha kooxda berlin balse kooxda haysata koobka horyaalka premier leaga ee leicester city waxaa isaga soo dabadhacay guuldarooyin soo afjaray aayahoodii horyaalka iyo ciyaaraha yurub ee sanadka dambe leicester waxa ay dhegaystayaal kayd ugu jirtay oo kaydsatay ciyaartooydoodii iyaga oo islahaa waxa aad u diyaargaroobaysaan ciyaaraha dambe oo soo socda ciyaarta talaadada ay la ciyaarayaan kooxda sbanishka ee sevilla iyaga oo ku fikirayay inay kooxda milwaki ay la ciyaarayaan fakaabka ay u safaan kaydka un milwaki ayaa waxaa kooxda milwal ayaa waxa ay ka imaanaysaa horyaalka saddexaad oo vakaabka soo gaartay heerka sideedaad looxda koobka haysata ee leicester city ayaa hal iyo eber looga adkaaday taasoo u soo hoysay laba ceebood ilaan tale isumarkaa sheegta haddii uu ogaan lahaa tababaraha leicester arrintaasi waa uu ka fiirsan lahaa waxaa kale oo ciyaaray vakaabka kooxaha ay ka midka yihiin burnley f c oo la martigeliyey lincoln city ayaa eber iyo hal ay uga guulaysatay melsborow ayaa iyaduna soo dhoweysay exford saddex iyo laba ayay kaga guulaysatay hundersfield iyo man city ayaa eber iyo eber bardhac ciyaaray waxaana ay ciyaari doonaan talaadada ay bisha siddeed iyo labaatan ka tahay chelsea oo marti ahayd ayaa laba iyo eber looga guulaystay waxaa kale oo aan idiin soo gudbin doonaa kooxda jarmalka bayamushin oo hal iyo hal sagaa- daqiiqadii sagaashan lixaad ku bareegeysay
subax wanaagsan dhegeystayaal ka duuli nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a waxaanu soo galnay gabagabadii barnaamijkeena idaacadeed ee saaka aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay cododkaasi fanaaniinta xasan aadan iyo saar axmed jaamac ayaan kusoo gabagabinaa baahinteena idaacadeed oo idinka melisay laanta soomaaliga ee v o a tan iyo kulantidaba waxaan idin leenahay sidaas iyo subax
This program has come to you from the Voice of America, Washington.